dhinaca kalena waxaa jira meelo ka mid ah caasimadda soomaaliya ee muqdisho oo shacabka qaar muranka siyaasadeed ee ka taagan aanay ku mashquulin taasi beddelkeedana ay ku nastaan caweyska heesaha iyo hoteelada wariyaha v o eda ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixintan ku eegaya muqdishada aan siyaasadda taagan looga mashquulsanayn balse uu kabanka dadka wehelka u yahay
inkastoo saacadihii ugu dambeeyey wararka siyaasadda ee muqdisho aysan farxad gelin bulshada sababo la xiriiray khilaafka u dhexeeya madaxda labada xafiis ee dalka ugu sarraysa haddana tani waa sheeko kale oo xamar taalla heese dabacsan luuq toolmoon kaban dananaya iyo durbaankan baxaya oo lagu daray neecawda ka soo dhacaysa badweynta hindiya waa muqdisho oo dhinac kale lagu damaashaadayo si kasta oo ay siyaasaddu saldhig ugu tahay jaangoynta nolosha dadkan ku nool caasimadda dalkan ku yaala geeska afrika haddana waxaa muuqata in arrintan ay dad kooban u taallo
soo dhawo marka hore waxaad igu bilowdaa magacaada meesha aad ka timid iyo waxaad caawa halkan ka haysinta
waa mahadsan tahay waa dhowahay magacayga waa maxamuud xasan maxamed oo loo yaqaana yalax waxaan ka imaaday dalka swiden khaasatan gobolka orogroland degmadiisa linsbery waa garta caawa halkanaad joogtaa cabdicasiis muusigaad aad joogtaa life oo la heesaayo bal waxaad iiga sheekaysaa maxaad ka dareemaysaa markaad halkan joogto maxayse tahay waxaa halkan kugu soo jida caawa
waxaan dareemayaa farxad badan iyo reerreen maxaa yeelay waxaan ku suganahay caasimadda soomaaliya magaalo madaxdeeda muqdisho waxaan joogaa hoteelada muqdisho hotel ka mid ah wakhtiga waa midnight waxaa jirto xasilooni iyo jawi degan marka wakhti degan iyo jawi degan ayaan ku qaadanayaa waa gartay dadka waxa ay ka fakarayaan khilaaf siyaasadeedaa jira muqdisho xaalad kale ku jirta walaac badanaa muuqanaya bal adiga muqdishadaas dadku ay ka sheekaynayaan mooyaane muqdisho kale miyaad caawd jirta wallaahi niyahow taas haddaan hal eri kaa dhaho saaki markaan soo kacay waxyaabahan facebook ku arkay kadibna waxaan ka baxay xamarweyne waxaa casuumaad u aaday madiino waa soo noqday wax aan dareem waxba yaraatee ma laha magaalada waa degan tahay jawigeeda waa caadi
ilayska kala jaadka ah ee goobtan ka shidan waxa uu ifinayaa wejiyo u badan dhallinyaro heesaha baxaya oo mid walba qalbigiisa taabanayo mararka qaar shaki ayaaba kaa gelaya in dareen siyaasi ah uu caasimadan ka jiro
magacaygu waa sahre cabdiraxmaan caawa waxaan ku jiraa jawi aad u qurux badan waanan caweynayaa anigoo ku caweynaya hodhaal ka mida hodhaalada ugu waaweyn magaaladan muqdisho muusigeed caawa waad joogtaa oo heesihii life loo qaadayo bal waxaad iiga sheekaysaa heesahan maxay dareenkaada ka beddelayaan aad iyo aad bay u beddelaan xusuuso hore iyo qaar hadda joogaba way igu soo kiciyaan
magacayga shinis cabdulaahi wallaahi waxaan joogaa hoteelada muqdisho hoteelada ugu waaweynaa ugu casirsanaa anoo ku caweynaya jawi aad iyo aad u fiican oo aniga ay farxad gedileen waa gartay dad fara badan waxay la socdeen wararkii siyaasadda ee muqdisho ishaysata madaxdoodii ay ciidan mararka qaar isku adeegsan karaan oo siyaasaddii ku kala tagsan waxaad iga warrantaa muqdishada aad joogto muqdishada la tabinayo maxay uga beddelan tahay wax badan bay oga bedelan tahay waayo aniga muqdishada hadda aan ku caweynayo waa mid aad iyo aad uu jawigeedu u degan yahay
badi daayartan caweynaya waxay ku koreen muqdisho iyadoo aysan ka jirin xasilooni nabadeed waxayse mudan yihiin inay helaan dowlad u horseeda degganaan iyo in loo abuuro shaqooyin dhiiro gelinaya in farxaddan ay u sii siyaado midda la huba ayaase ah in xadda xaaladda soomaaliya gaar ahaan muqdisho ka jirto haddii ay sii murugto in wejiyadan aysan sii farxi doonin balse qof kastaa hirrajadiisu waa in xaalkan uu maalmo kooban ka sii jiri doono caasimadda soomaaliya ee muqdisho casiis barrow v o a